إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال خطبدي isugu keen dambaysay waxay ahayd waqفة maca صفaaت الxabiibi محamadi slى الlah عalayه وsلم inaynu qaadanay wax ka mid ah tilmaamihii nebi moxamed uu ku toosnaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxaynu wax ka tilmaanay raxmaddii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo tusaalayaal ka mid ah raxmaddiisu siday ahayd iyo heerka ay gaadhay innakoo halkii ka sii wadayna raxmadda rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam ilaahay baa ugu deeqay fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida اlqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay waxa uhi jala jalaaluh naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad ugu dabacsanaatood layina aljaanib ugu noqotay walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd midka kan oo qallafsan oo dabeecad adag dadku way kaa dareeri lahaayeen cidina kugumay soo hirateen oo kuma soo hawaysateen laakiin ilaahay raxmaddiisaad layin ku noqotay dabacsan oo hayin ah oo waxa weeyaan raxmad badan sidaasaa adiga iyo dacwaddaadaba loogu soo hirtoo lagugu soo ururay walaalayaal waxaynu halkii ka sii wadaynaa namaadijtii iyo tusaalayaashii naxariista rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam min hadihi الnamaadij xadiiثu mucaawiyata ibn اlxakm aلsulami fi صaxiixi muslim cindama takalama fi الsalaaة waxaa naxariistii rasuulka tusaale noolu ah saxaabigii mucaawiya ibn اlxakm aلsulami markuu salaada dhexdeeda isagoo ku jira ku hadlay isagoon garanayn hadalku salaada dhexdeeda inuu xaaraan ka yahay markaasaa salaadii markuu ka baxay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u yeedhay markaasaa mucaawiya wuxuu leeyahay isagoo tilmaamaya raxmaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa biabii wa ummii ma ra'aytu mucalima qablahu walaa bacdahu axsana minhu tacliima fawallaahi ma kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii wainamaa qaala ina hadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayء min kalaami الnaas wainamaa huwa atasbiixu wاtakbiiru wa qiraa'aة اlqur'aan waxa uu mucaawiya leeyahay waxa uu yidhi nebiga salى اllahu عalayhi wasalam aabbahay iyo hooyaday lagu furaye wallaahi waxau idhi isaga hortii iyo dabadiitoona maan arag mucallim waxbara oo ka tacliin iyo waxbaris wanaagsan waxau idhi wallaahi markii salaadda aan ka baxee uu ii yeedhay imuu huruufin imanuu hiifin imanuu caayin hadal xunna ima odhan waxa keliya uu igu yidhi uun ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami اnnaas mucaawiyow salaadan aad tukanayso hadalka dadku kuma bannaana wainamaa huwa atasbiixu watakbiiru wa qiraa'aة اlqur'aan waxa ay acmaasheedu tahay uun adkaartaa la akhriyayo iyo afcaashaa la samaynayo iyo qur'aankaa la akhrinayo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam raxmaddiisu taasay ahayd innaka waxaa laga yaabaa qofka mukhaalifka ee khaldama ee khaladkaa weliba jaahilnima ay u geyso inaynu kula boodno canaan iyo citaab dabadeed sidaa diintaba uu kaga sii durko laakiin qofka khaldama marka naxariis loo muujiyo khaladkii waa ka soo noqonayaa ilaahay diintiisana inuu ku soo durka mooye ka durki maayo walaalayaal waxaa kaloo ka mida min raxmati rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi anasin radia allahu canhu waxau ihi baynamaa naxnu juluusu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fi lmasjid id jaa acraabiyu faqaama yabuulu fi lmasjid waxa uu anas yidhi annakoo nebi moxamed masaajidka la fadhina ayaa nin reebaadiyuu u soo galay waxaynu naqaanaa reebaadiyuhuna inta badan cilmiga iyo camalka way ka fog yihiin waxaana ku fara badan qallafsanaanta iyo adayga dabaca iyo raxmadduna waa ku yar tahay ninkii markaa masaajidkii meel ka mid ah ayuunbuu kaadidii ku qabto oo uu isla taagay fa qaala asxaabu rasuuli illaah mah mah qaala laa tusrimuuhu dacuuh fatarakuuhu xataa baala fi lmasjid saxaabadii intay kula kaceen ayaa ay yidhaahdeen waar ka daa kaadidoo ay ku dhaqaaqeen nebigu waxau idhi war daaya kaadidiisa ha dhammaystee daaya halkii buu kaadidii ku dhammaystay markuu kaadidii dhammaystay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u yeedhay markaasaa waxa uu ku yidhi inna haadihi almasaajid laa tasluxu lishayin min hada albowli wala alqadir wainamaa hiya lidikri اllahi caza wajalla waasalaati wa qiraa'ati اlqur'aan waxau idhi warnin yahow masaajidadan aada soo gashay kuma bannaana kaadidan iyo wasakhdani wax ku bannaan ma aha masaajidada ilaahay waxaa uun masaajidada loo dhisay ilaahay xuskiisa iyo salaada iyo qur'aan in lagu akhriyo walaalayaal ninkaa reebaadiyahee masaajidkii nebiga kaadida ku qabtay waxay keensatay raxmaddii rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu saxaabadii yidhaahda daaya kaadida ha dhammaystee dabadeed markii uu kaadidii dhammaystayna uu si tartiiba oo deggan oo dabacsan uu xukumkii masaajidada iyo aadaabteedii ugu sheegay innaka waxaa laga yaabaa qofka ama kaadi ama kaba la soo gala inaynu kula boodi lahayn ruuxaasina waxaa laga yaabaa didmada uu qaado inaanu dibba diin dambe ugu soo hiran laakiin ruuxa marka la soo dhoweeyo ee raxmad iyo naxariis loo muujiyo khaladka uu galayna wuu ka noqonayaa diintana wuu jeclaanayaa iyo ehelkeeda acraabigaas waxay ku xambaartay naxariistii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka arkay iyo tilmaantii wanaagsanayd inuu yidhaahdo allaahuma arxamnii wa muxammada walaa tarxam macanaa axada ilaahay ow aniga iyo muxamed oo keliya noo naxariiso oo qof kale ha u naxariisanin markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi laqad xajarta waasicaa war waxaad cidhiidhiday wax ilaahay ballaadhiyey oo naxariista ilaahay ah waraxmatii wasacat kulla shay laakiin taasi waxay tilmaamaysaa naxariistu qofka sida ay u soo dhoweynayso ee ay u jeclaysiinayso qofkii u naxariistay walaalayaal waxaa ka mid ah namaadijta iyo tusaalayaashii raxmadda rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam xadiidu lmujaamici fii ramadaan ninkii maalin ramadaan haweenaydiisii wax u doontee u galmooday isagoo sooman saxiixaynka sida ku sugan xadiidu abi hurayra rasuulka ayuu ninkaasi u yimid salى اllahu عalayhi wasalam laabta isagoo iska garaacay oo le halagtu yaa rasuula اllah waxa uu ihi rasuulkii allow waan halaagsamay nebigu waxau ihi war maxaa ku halaagee kugu dhacay qaala waqactu calaa imra'atii fii nahaari ramadaan waxau idhi haweenaydaydii ayaan maalin ramadaan anoo sooman ku dhacay oo aan jimaacay nebigu sala allahu calayhi wasalam kulamuu boodin manuu canaanan manuu ceebayn war diin iyo dadnimo miyaanad lahayn iyo hadallo adag kumu odhan aayar intuu agtiisa soo fadhiisiiyey ayaa wuxuu u tilmaamay dembigaa u galay wuxuu kaga kafaaro gudan lahaa waxau idhi hal tajidu maa tactiqu bihi raqabah waar ma helaysaa qoor waxaad ku xorayso qaala laa waxau idhi maya qaala hal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn waxau idhi war ma awoodi karaysaa laba bilood oo xidhiidha inaad soonto qaala laa waxau idhi maya qaala hal tajidu maa tuطcimu bihi sitiina miskiina waxau idhi war haddaba lixdan miskiin oo baahan waxaad ku quudisa ma heli karaysaa qaala laa waxau idhi maya e heli kari maayo ninkii halkii ayuu iska fadhiistay isagoo ilaahay faraj ka sugaya dabeed nebiga salى اllahu عalayhi wasalam waxaa loo keenay sadaqo iyo timir faqaala khud haada fatasadaq bih waxau idhi war haddaba sadaqadan la ii keenay qaado oo dadka ku sadaqadaysa baahan oo waxa weeyaan dee masaakiin lixdana ku soo quudi qaala aclaa afqara mina wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqaru mina waxau idhi rasuulkii allow ma cid annaka naga liidatoo naga jilicsan baan maanta siiyaa wallaahi madiine labadeeda dacal inta u dhaxaysa kuma noola reer guri ku jira oo annaka maanta naga jilicsan fadaxika الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam xataa badat anyaabuh uma qaala lahu khudhu faacimhu ahlak nebigu intuu dhool la caddeeyey ayaa waxa uu ku yidhi warqaadoo orodoo reerkaagii sii ninkii halkii waxa uu ka tegey iyadoo loo tilmaamay kafaaradiisii iyada oo faa'iido kalena uu wato iyo sadaqaad ayaa halkii uu ka baxay haadihi raxmatu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waa taa naxariistii rasuulku calayhi afdal الsalaati wasalaam suhuulada iyo fudaydka diinteennuna waa taas haddaynu toos ugu toosnaano oo aynu ku dhaqanno walaalayaal waxaa ka mida min raxmati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam كما في المسند من حديث أبي أمامة أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مه مه نندل يرأى أيا نبي قويمد صلوات ربي وسلامه عليه مركاسا وحود رسولك الله زنا دئي أقلو زنا دون يا فصحيسي markaasaa dadkii intay kula boodeen ay yidhaahdeen war maxaad ku hadlaysaa afkaaga hayso nebigu waxa uu ku yidhi udnu fadanaa minhu war soo dhowow buu yidhi hadal kale kumuu odhane markaasuu u soo dhowaaday markaasaa rasuulku waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam atuxibuhu liummik war zinada aadi su-aalayso hooyadaa ma la jeceshahay qaala laa wallaahi jacalanii illaahu fidaaka yaa rasuula allah waxau idhi maya wallaahi rasuulkii allow sideen hooyaday ula jeclaadaa qaala walannaasu yuxibuunahu liummahaatihim haddaba waxau idhi sidaasoo kale ayaan dadkuna hooyooyinkood ula jeclayn qaala atuxibuhu liibnatik waxau idhi war inataada zinadan adi su-aalaysa ma la jeceshahay qaala laa waxau idhi may wallaahi rasuulkii allow lama jecli qaala walannaasu yuxibuunahu libanaatihim waxa u idhi haddaba dadkuna dee hablahooda sidaasaanay ula jeclayn qaala atuxibuhu liukhtik waxau idhi war walaashaa zinadan adi su-aalaysa ma la jeceshahay qaala laa waxau idhi maya wallaahi lama jecli qaala walannaasu yuxibuunahu liakhawaatihim sidaasoo kalean dadkuna walaalahood ula jeclayn qaala atuxibuhu licammatik waxau idhi edadaa ma la jeceshahay zinada waxau idhi qaala laa maya wallaahi rasuulkii allow lama jecli qaala walannaasu yuxibuunahu licammaatihim dadkuna sidaasaanay edooyinkood ula jeclayn qaala atuxibuhu likhaalatik waxau idhi habaryartaa in laga zinaysto ma jeceshahay qaala laa wallaahi jacalani illaahu fidaaka yaa rasuula allah maya buu yidhi wallaahi lama jecli rasuulkii allow qaala walannaasu yuxibuunahu likhaalaatihim waxau idhi sidaasaan dadkuna habaryarahood zinada aanay ula jeclayn nebigu sala allahu calayhi wasalam intaa markuu weydiiyey uu fahmay ayaa fawadaca yadahu calaa sadrih nebigu gacantiisii sharafta badnayd ayaa sidaa intuu laabtiisii u saaray ayuu yidhi allaahuma kfir denbah watahir qalbah waxasin farjah ilaahayow dembigiisa dhaaf oo qalbigiisa taahiri oo xubintiisa taranka ilaali falam yakun bacda dalika alfataa yaltafitu ilaa shay maalintaa dabadeed ninkaa dhallinyartii zine iyo xumaan may muu daymoonoo xaggeedaba ma jalleecin yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka daahiriyey oo waa ka durkiyey dembigaas walaalayaal shaahidku waxa uu yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu dadka ugu naxariisanayo markay khaldamaan ee ay dembaabaan iyo asluubka wanaagsan ee uu wax uga dhaadhicinayo una fahamsiinayo waayo ninkaa zinada xumaanteeda si uu ugu tilmaamo wuxuu tusaale ugu soo qaatay maxaarimtiisii hooyadii hablihiisii walaalihii dadkuu dadka ugu jeclaabuu tusaale ugu soo qaatay si uu u dareensiiyo sidaanu dadkiisa ula jeclayn dadka kalena dadkooda inaanay dembiga ula jeclayn walaalayaal min raxmati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa raxmadii rasuulka ka mid ah qoomkiisii oo dhibaateeyey oo ku xadgudboo dulmiyey haddana cadaab inuu u diiday naxariis inuu ilaahay u weydiiye mooyaane bukhaari waxaa ku sugan xadiidu caaisha radia allahu canha waxay tidhi yaa rasuula allah hal ataa calayka yowmu kaana ashadda min yowmi uxud waxay tidhi caashi rasuulkii ilaahayow maalin uxud kaaga darani ma ku soo martay waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laqad laqiitu min qowmika maa laqiit caashaay reetolkaa waxaan kala kulmay wixii aan kala kulmay wax badan baa iga soo maray wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum yowma alcaqaba id caradtu nafsii cala bni cabdi yaaliil ibnu cabdi kulaal waxau yidhi waxaase ugu sii darayd oo ugu ba'nayd maalintii yowmulcaqaba ee naftayda aan u bandhigay qoladaa ree beni cabdiyaaliil ibnu cabdikulaal waa markii adeerkii abuu aalib uu dhintay oo abuu aalib ayaa dacwadda nebiga sala allahu calayhi wasalam dayr iyo xayndaab aan loo soo dhaafin ahaa oo lagaga haybadaysan jiray markuu dhintay ayuu daa'if rasuulku tegay ree haqiif isagoo naftiisii iyo dacwaddiisii u bandhigaya si ay u difaacaan waxau idhi maalintaas aan naftayda kuwaa u bandhigay falam yujibnii ilaa maa aradtu nimankaasi markaa wixii aan ka dalbeen ka doonay igama yeelin fainطalaqtu wa ana mahmuumun calaa wajhi falam astafiq ilaa wa ana biqarni hacaalib waxa uu idhi halkii waxaan ka tegay anoo murugaysan oo qoomamo iyo muruga ay hayso manaan soo toosinoo mabaan baraaruginoo maan garan ilaa anigoo meesha qarnu thacaalib maraya mooyaane yacnii hamiga iyo warwarka i hayay halkaasaan ku baraarugay anoo socda waxa uu rasuulku yidhi farafactu ra'sii faidaa bisaxaabatin qad adallatnii madaxa ayaan kor u qaaday waaba daruuri soo hadhaysay fanadartu fiihaa faidaa fiihaa jibriil waaban eegay malakuljibriil baa ku jira fanaadaanii wa qaala yaa muxamed wuu ii dhawaaqay malakuljibriilo wuxuu yidhi maxamedow ina allaha qad samica qowla qowmika laka wamaa radduu calayk ilaahay waa maqlay reetolkaa waxay kugu yidhaahdeen iyo waxay kuugu jawaabeen iyo dalabkaagii siday u diideen waqad bacaa allaahu ilayka malaka aljibaali lita'murahu bimaa shi'ta fiihim ilaahay waxaanu kuu soo diray malagii buuraha si wax allo waxaa doonto aada u amarta inuu ku sameeyo qowmkaaga waxau ihi fanaadaanii malaku ljibaali fasallama calaya waqaala yaa muxamed dalika fima shiئta in shiئta an uطbiqa calayhim اlakhshabayn malagii buuraha ayaa ii dhawaaqay ayaa nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam waxaanuu igu yidhi muxamedow waxaad arkaysaa waa amarkaaga sidaa doonta maanta waxaad jeceshaha inaad i amarto haddii aad doonto labadaa buurood ee waaweyn ee maka ay ku dhex taalla inaan ku daboolo oon ku halaago waan ku daboolayaa si ay ugu halaagsamaan oy ugu baaba'aan bal haddaba u fiirsan raxmaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo dalabkiisii iyo dacwaddiisii ay diideen isagoo murugo iyo qoomamo badani ay ka muuqato isaga oo xaaladdiisu ay adag tahay haddana wuxuu ku jawaabo uu yidhi bal arjuu an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxdah walaa yushriku bihi shay-a maya buu yidhi ka daa waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa sidaa ii galay dhabarkooda inuu ka soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudoon cid kale ku lamaanayn rajadaasaan qabaa kuma amrayo markaa maanta inaad halaagto waa raxmaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a min raxmati rasuuli اllaah calayhi afضal الsalaati wasalaam kama fi lbukhaariyi min xadiidi anas kuntu amshi maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wacalayhi ridaء najraaniy galiid اlxaashiyah faadrakahu acraabiy fajabadahu biridaa'ihi jabdaة shadiidah nadartu ilىa صafxati cunuqi rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam wqad aharat biha xaashiyaة الridaa min shidaةi jabdatih faqaala lahu ya muxamed mur lii min maali min maali اllahi اladii cindak faاltafata ilayhi الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama fadaxik ثuma amara lahu bicطاء anas ibnu maalik waxau ihi radia allahu canhu وaarضaah nebi moxamed anoo la socda oo uu huwan yahay go' ka mida go'yaasha najraan lagu sameeyo waa magaalo magaalooyinka sacuudiga ka mid ah go' halkaa ama mandiqadaa najraan lagu sameeyo isagoo huwan go'aasoo dacalkiisuna uu aada u adag yaho go' qallafsan oo qaro weyn ah ayaa waxaa soo gaadhay nin reer baadiye-a dabadeed gu'ii nebiga dacalka intuu sidaa u soo qabtay ayuu xoog ugu soo jiiday waxa uu idhi anas ilaa an nabiga sala allahu calayhi wasalam qoortiisa dhinaceedii aan arkay oo dacalkii go-a uu sidaa ugu soo dhuftay ay raadayso raadkii iyo xagashadii gu-u xagtay uu ku yaallo markaasuu ku yidhi nebigu markii uu sidaa u soo eegay yaa muxamed waxaad wax naga siisaa xoolaha ilaahay eed haysatee agtaada yaalla nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sameeyey isagoo rasuulkii ilaahay ah ummadda kii ugu khayrka badnaa xaakimkii ummadda miyuu u xoog sheegto ma ciqaabo halkaa ku figeeya ma yidhi intuu qoslay ayaa weliba humma amara lahu bicataa war xoolo siiya uu yidhi haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa kaa dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii wa inaka la calaa khuluqin cadiim anas ibnu maalig oo toban sano gacan yaro u ahaa ee u adeegayey waxa uu yidhi maa masistu diibaajan walaa xariiran alyana min kafi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam walaa shamimtu raa'ixatan aطyaba min raa'ixati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam fawallaahi maa qaala lii ufin qatu walaa qaala lii lishayin facaltuhu lima facaltah walaa lishayin lam afcalhu alaa facalta kada anas waxa uu yihi nebi moxamed toban sanaan gacan yaro u ahaa oon u shaqaynayey wallaahi gacmihiisa wuxuu yidhi xariir kastana arkay oo taabtayoo wax gacantiisa ka liilan oo ka dabacsan weligay gacantaydu may taaban wax raa'ixadiisa ka udgoonna miski iyo cadar kasta arkayoo weligay ma urin oo ma arag udgoonkiisii wax ka udgoon waxau idhi weligay uf iguma odhan iyo kelmad adag weligay tobankaa sannadood kelmad aan dhibsado afkiisa ma soo marin waxau idhi weligay shay aan sameeyey maxaad u samaysay ima odhan waxaanan samayna maad samaysid imuu odhan haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda ilaahay ku ammaanay allihii abuuray waa taa dhaqankiisa iyo afcaashiisa ka muuqata taasaa maanta gaal iyo islaamba yacnii afxumo iyo edab darro loo quudhayaa waayo haddaynu gaalada aflagaadaysay ka hadalno waxaa ka sii daran kuwa islaam u nisbo sheeganaya ee haddana guryaheenna iyo magaaladeenna ku caayaya xaqiiq ahaana islaamnimo ma aha ee waa riddatun can iddiin waa qof diintii dib uga noqday ruux rasuulkii ilaahay xumaan afkiisa u soo mariyey islaamnimo way kala dhaqaaqeen inuu dib u soo galo mooyaane walaalayaal haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam raxmaddii rasuulku waa taa laakiin waxaa laynooga baahan yahay haddaynu jecel lahay inaynu kaga dayanno waastaqfiru llah alxamdu lilaahi waxdah والصلاaة والسلاaم على mن lا نبي بعده من صفاaت رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم التواaضع waxaa tilmaamihii نبi محamed ka mida عaليهi أفضل الصلاaةi وسلاaم isdhuldhiga iyo تawaaضuca waa inaanu isla weynaan qofku oo aanu iskibrin oo santaag iyo anafa aanu la iman نبi محamed صلى الله عليه وسلم kaana متواaضعa waxa uu ahaa mid isdhuldhiga oon isa sarraysiin dadkana aan iskala weyneyn isagoo sayidu naas ah ana sayidu waladi aadama walaa fakra haada tawaaduc nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu amray ayuu ficil ahaanna ugu dhaqmay oo alla waxau ihi wakfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin nebi moxamedow garabkaaga waxaad hoos ugu dhigtaa ood u dabcisaa mu'miniinta ku raacday ee ku rumaysay rasuulku kaana mutawaadican waxa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra maa naqasat sadaqat min maal wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza wamaa tawaadaca axadu lilahi ilaa rafacahu allah sadaqo xoolaha waxba kama dhinto ilaahay bedel khayr qabuun buu kuu soo gadaal marin addoonkana saamaxaadda iyo cafisku waxa weeyaan ilaahay cizi iyo sharaf mooye dhibaata kagama dhacdo dadka qaar baa isu haysta hadday dul qaataan inay tahay daciifnimo waa sharaf iyo derajo la gaadho rasuulku waxau ihi wamaa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu allah axad ilaahay isku dhuldhigoo isku dulleeyaa ma jiro ilaa ilaahay kor buu u qaadaa ina tawaaduca min khisaali اlmuttaqi wa bihi اtaqiyu ila almacaali yartaqi tawaaducu waa sifaadka lagu yaqaano dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada tawaaduca ayaana qofka taqigii derajo sare uu ku gaadhaa ee isla weyni meel laguma gaadho waxaana ilaahay sunnadiisa ka mid ah wlan tajida lsunaة اllahi tabdiila annahu maa tawaadaca shayun ilaa rafacahu اllah wala اrtafaca shayun ilaa wadacahu اllah shay isma dhuldhigo ilaa ilaahay kor buu u qaadaa wax kor isku qaadaa ma jiro dad iyo duunyo toona ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa waayo alkibru wاlcadama kibriyaaga iyo weynida iyo cadamadu waa sife alla uu iska leeyahay cidda ku qabsatana ilaahay dhabarka uu kaga jabinayo walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi slى الlaهu عalayhi وasلم kama fii صaxiixi mslim in اllaha awxaa ilaya an twaadacuu xatىa laa yafqra axad عalى axad walaa yabgiya axad عalى axad ilaahay waxa uu ii waxyooday inaad isdhuldhigtaan oo tawaaduc iyo isdhuldhig aad la timaadaan oo aydaan kibrin si aan ruuxna ruux kale ugu faanin qofna qof kale aanu ugu xadgudbin waayo kullukum liaadama wa aadamu khuliqa min tiin maxaa markaa dhooba ay dhoobo ugu faani ma nin baa dahab iyo fidlo ka soo jeeda nabiyunaa moxamed sala allahu calayhi wasalam tawaaduciisu waxa uu ka muuqday ficilkiisa iyo dhaqankiisa waxa uu aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana yajlisu maca alfuqaraa ويجلس حيث ينتهي المجلس كان يخسف نعله ويخيط ثوبه كان يجيب دعوة الداعي وإن كان عبدا أو حرا كان يعود المرضى حتى الكفار rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa mid waxa weeyaan dadka fuqarada ee baahan majliskooda aan ka faaninee la fadhiista waxa uu ahaa meesha la fadhiya halka uu ka soo gaadho uun mid ka fadhiista ee aan doonin in looga kaco ammaanta iyo in loo kaco waa necbaa nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisu umayse rakici jirin innakana maanta dadka qaarkood way ku cadhoonayaanba haddaad u kici weydo markuu kuu soo galo nabigu sala allahu calayhi wasalam kabtiisuu tolan jiray iyo maradiisa reerkiisana waa u khidmayn jiray cidda u yeedha yeedhmadooda wuu aqbali jiray addoon ha noqdo ama xor ha noqdo dadkana wuu booqan jiray xataa gaalada barhkoodna ay ku islaameen rasuulku sala allahu calayhi wasalam qof yar iyo qof weyn addoon iyo xor kii soo hor joogsadee gacanta qabsadaa ilaa muraadkiisa uu ka dhammaysto kama dhaqaaqi jirin hada tawaaducu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa laynooga baahan yahay nafteenna kafadda iyo miisaanka inaynu saaro oo aynu isweydiinno maalku ma kibir buu inoo siyaadiye mise tawaaduc oo aynu isweydiinno mansibka iyo madaxtinimadu ma kibir bay inoo siyaadisay mise tawaaduc oo aynu isweydiinno caafimaadka iyo cuudka allayuna siiyey ma ilaahay baynu ku mahadinay mise waynu ku qooqno oo kibir baynu ka qaadnay halkaasaynu biidn illaahi jumcayaasha dambe ka sii wadi doonaa sifaadka rabbana aatinaa fi dunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin waadila shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaa'aka acda'a diinaka ya rab اlcaalamiin allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibh watarضى wslى اllahuma wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbi